maalmihii lasoo dhaafay magaalada boosaaso iyo deegaanada puntland waxaa ka jiray sarowkac ku yimi qiimaha shidaalka la iibiyo taasoo saameyn ku yeelatay gaadileyda ganacsatada shidaalka ayaa sarowkaca shidaalkaasi u sababeeyey inuu ka yaraaday meelihii uga imaan jiray shidaalka dalka dibadiisa ah taasoo sababa ay uga dhigeen in uu isbedbeddel ku yimaado qiimaha shidaalka lagu iibiyo siciid cabdulaahi maxamuud oo ka mid a ganacsatada shidaalka ku iibisa magaalada boosaaso ayaa v o a uga warbixiyey saameynta uu ku yeeshay ganacsigooda qiimaha shidaalka sare u kacay shidaalka laba arrin baa keenta labada arrin oo shidaalka keenta inuu isbedel waxaa ka mid ah shidaalka oo shidaalka waddanka yaala oo yaraada oo markuu yaraada kadib isbedel lagu sameeyo iyo waxaa kaloo keenay shidaalka meeshuu ka imaanayey intuu ka kaco markaa shidaalka dee markuu halka dubi ka kaco iyo halkaan markaa isma keenayso marka shidaal mudduu marka dubi ka keenay khadsa waddanka shidaalka in la bedelaa tusaale shidaalka xagga wuxuu ka marayaaba ka soo qaad boontisigis buu ka marayaa ama boontisan buu wuxuu ka marayaa dubay halkaa marka qiimihii khasab markuu boontisan marka boontaad ku imaado boontaad lama gadi karo waa in sinti lagu daraa wax lagu daraa haddii markaa shidaalku xagga ka raqiisan halkaa in isbedel lagu sameeyaa dib waa dul ridaa hay intaasa marka waxaa keenta ama shidaalkoo yaraada siyaasaa keenta badanka marka badanka siyaasaasa kale sidaal iskama kaco xaggoo shidaalka ka kaco dubiga uu ka kaco ama halkan uu ka yaraado labadaasaa shidaal keenta inuu isbedelo hadda qiimaha shidaalka ee taniga oo kale waa meeqa taniga oo kale siddeed toban weye wuxuu duyu toban dar waxa duyu toban dar point four buu ahaan jiray ama duyu toban dar point six buu ahaan jiray kor buu ka kacay shidaalka shidaalka caalamka ka kacay saa darteed baa shidaalka dhinaca kale qaar ka mid a dareewallada gaadiidleyda magaalada boosaaso gaar ahaan kuwa ku shaqeeya dareewallada gaadiidka xamuulka ah iyo weliba kuwa u kala safraa xaafadaha magaalada boosaaso ay dhallinyaradu ay ku shaqaystaan ayaa iyagana sheegay in saameyn xooggan uu ku yeeshay qiimaha shidaalka oo sare uu kacay waxayna baaq u direen maamulka puntland iyo weliba ganacsatada anigu magacay waxaa weeye maxamed axmed samatar naanaysteedana waa kismaayo haddii aan ka hadlo shidaalka gaadiidleyda gaadiidleyda ka shaqaysa magaaladaan ahay ama safar ha u baxo ama magaalada ha jooge dadka weligeed baa hortu ku xirnaa baan ahay wallahi niyow shidaalku shidaalka waagii hore shanta litr laba doolar baa la siin jiray tana ka dhan sideed doolar sideed doolar baa la sheegay macnaha qiimo dhar korortan hadda waxaan waxaan qabnaa inay dadkan oo waqtigun waa xun yahay lacagna ma jirto dadka dad u naxa inay yimaadaan ama ganacsi hala yimaadaan ama dowladduba ha faragelisay ummadda shidaalka laga farageliya niyo waxay doonaan ba iska darayaan waxaasaan ku darnay waxaasaan ku darnay maaha in hoos shidaalka iska kaco wixii keenaya dhaliilaha keenaya waxyaabaha keenaya ganacsatada waa ka koobiya heshiiska soomaaliya loo heshiiyey dadka masaakiintaisbixinaysaa marka shaqada aad haysaan bulshadu haysaan wallahi shaqada dadku rakaabka lacagta dadku qofku wuxuu kooraya lacag ba ma haystaba hadda maalinta anu garowan aaday loor baan qaaday marka awal waagi hore waan garowan aadno oo baabuurta yarka borboxsidaan heer qaadna ama dad qaadno boqol lixdan baa udaata baa qaadan jirna hadda qofkii lacag ma haysta kooranaya wuxuu doono ku siinaya dadka tabaan ma jiraan marka shidaalka awgiis shidaalku waa qaali dadkuna baabuurtan iskuma baxeen kuwa tagaa magacaygu waa maxamed saciid ciise maxamed kana mid ah dhallinyarta ee darawaliinta ka ah gawaarida tagsileyda ah ee magaalada boosaaso niyo waxaan aada uga cabanaynaa adduunka suuq xumo iyo dhaqaale xumaa ka dhacday wixii gaarigii maanta shidaalki shidaalkii waa nagu kacay waagii hore shidaalka qiimihiisu aad bay u hooseeyey toddoba doolar buu ahaa haddeer maanta waxa weeye sagaal doolar iyo dhadhac uu sii marayaa intaa ka bacdina kor buu u soconayaa annaga gawaaridii darawal baanu ka nahay aniga hadda gaariga kanaan wado anigu malihi darawal baan ka ahay habeenkii toban doolar baa laga qaadaa toban litir baan ku shubtaa tobankaa litir anoo aan maalintii waxba ku qaadin baa waxaweeye waxaweeye baa buu haddana iga dhamaadaa waxaweeye wadankii suuq ma jiro dhaqaale ma jiro waxba ma jiraan isma bixin karo ma garatay de waxaan anagu gudbinaynaa anagu ashaarteeda aanu haddaan nahay dhalinyarinta gawaarida darawaliinta ka ah inaanu qiimo dhimis naloo sameeyo shidaalka oo ay mataqaanaa il gaara nalo ku fiiriyo haddaanu nahay dadka muruqmaalka ah oo ka shaqaysa gaari isku soo wada duubo inta badan qiimaha shidaalka ayaa isbedbeddel ku yimaada taas oo ganacsatada shidaalka iibisa ay ku sababeynayaan inuu qaali uu ka noqday dalka dibaddiisa yuusuf maxamuud v o e boosaaso